magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa lagu qabtay shir ay kasoo qayb galeen siddeed kun oo qof oo meelo kala duwan oo dunida ka tegey shirkadaha kala duwan ee dalkaasi turkiga ayaa kulankaasi kusoo bandhigay alaabada ay sameeyaan ee ay doonayaan in adduunka kale u suqgeeyaan sanadkan waxaa ka qayb galay ganacsata soomaaliyeed oo ka tegay magaalada johannesburg ee dalka south africa kuwaasoo tiradoodu gaadhayso labaatan qof waxaa ganacsataasi ka mid ah mahad cumar cabdi oo isagu madax u ah urur ay ku midoobeen ganacsata soomaaliyeed oo ka jira dalkaasi koonfur afrika saare cabdi axmed ayuu uga warramay shirkaasi ay ka qayb galeen ha walaal sahra cabdi shirka wuxuu ku saabsan yahay arrimaha ganacsiga ee turkiga uuna leeyahay caalamkao dhan wuxuu ka dhacayaa magaalada istanbul conference centerkeeda waxaa kasoo qayb galay dad lagu tiriyo adadooda sideed kun iyo in kasii badan oo caalamkao dhan ka kala socda waa garta sida gaarka ah waxa looga hadlaya maxay tahay turkigu wuxuu doonayaa in uu ballaariyo dhaqaalihiisa caalamkan uu ku yeesho mataqaanaa influence weyn sida jiniiska iyo wadamada la halmaalo ay beryahanba wadeen marka iyo idin casuumay adinka inaad ka qayb gashaan shirkan waxaana casuumay hay-ad weyn oo la yidhaahdo musad oo dawladda turkida u qaabilsan international mataqaanaa exboga ama soo bandhigka ganacsiga dawladda turkiga waxaa sida gaarka looga hadlaya waxa weeyaan tusaale ahaan waxay soo dhigeen qalab military oo casri ah waxay soo bandhigeen qalab kalluumaysi oo casri ah waxay soo bandhigeen hubka noocyadiisa kala duwan oo dhan oo wadamo fara badan ah waxay soo darsadeen military expert waxay soo bandhigeen doomaha dheereeya waxay soo bandhigeen baabuurta iyo dalagyada ay soo saaraan iyo mashiinada kuwooda dhexe kuwooda yaryar iyo kuwooda waaweyn oo caalamka laga isticmaalo dabcan waxa ay waxaasoo dhan u sameynayaan waa iibgeen iyo in ganacsigooda waxyaabaha ay soo saaraan adduunka ay ka gadaan dalka turkiga ama ay tusaan dadka ganacsatada marka adinka ganacsatada soomaalida ee koonfur africa ka imaanayso faa'iido intee la-eg ama maxaa idinkugu jiro ood ka gadan kartaan ama aada la wadaagi kartaan ganacsi ahaan horta dii aan waxyar aan ku faahfaahiyo ganacsatada south africa xaqiiqiyan ganacsatada south africa waa dad maaragtay wadanka wakti dheer joogay ganacsigooda mataqaanaa indhaha wadanka iyo indhaha safaaradaha oo aada iyo aada usoo jiitay horumarka ballaaran ee waktiga yar ay soomaalida wadanka ka samaysay marka dawladda turkiga ayaka oo taa maaragtay aada iyo aada uga faa'iidaysanayo ayay waxay casuumeen ayaka una soo maray xaqiiqiyan safaaradda soomaalida kuna mahadsan ilaa labaatan iyo shan qofood oo soomaaliya oo ganacsato ah horta shirka saabaan ku nimid gaar ahaan maxaan ka faa'iideynaa maadaama anaku aanahay ganacsato ballaaran oo waddanka degan waxaa inoo soo baxday inaan kambaniye waaweyn oo turkish ah aan xiriiryo iyo bilateral heshiisyo aan la saxiixanay annaga oo rajeynayna insha allah inaan u noqono productiga turkiga gatewayga to africa macnaha sooma south africa keliya maan u soconno south africa waa xarunteeni laakiin waxaan rabnaa productigooda inaan taa u noqono agensiyo amba aan ka gadano amba aan kula shirkowno amba isla maalgashano aan geyno wadankii kambani badan baan la kulanay aada bay noo soo dhaweeyeen xaqiiqiyan aada iyo aad bayna ugu qanceen mustawaha iyo levelka iyo maaragtay investmentiga aan soo bandhignay meeqa beri ayuu soconayaa shirkan
shirkan wuxuu soconayaa labaatanka ilaa afar iyo labaatanka ayuu soconayaa kaasi wuxuu ahaa mahad cumar cabdi oo ka mid a ganacsatada dalka koonfur africa madaxna oo urur ay ku midoobeen ganacsatadaasi oo khadka telefoonkeed magaalada istanbul ee turkiga ugu warramayey saare cabdi axmed